wararka ka imaanaya xuduudda u dhexaysa dowladaha kenya iyo etoobiya ayaa ku waramaya in dagaallo culus oo u dhexeeyay kalluumaysato kasoo kala jeeda labadaasi dal uu ka dhacay xuduudda iska horimaadkan ayaa waxaa ku dhintay ilaa laba iyo labaatan qof oo kenyaan ah halka dhanka etoobiya uga dhimatay saddex iyo toban ruux sida ay ku warameen mas-uuliyiinta labada dal geesta kale laba iyo labaatan ruux ayaa la xaqiijiyey in nolol iyo geeri toona lagu la'yahay kadib dagaallo culus oo dhex maray kalluumaysato kasoo kala jeeda etoobiya iyo kenya sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda nairobi guddoomiyaha gobolka turkana ugu magacaaban dowladda kenya ayaa shaaca ka qaaday in dagaalada ay si gaar ah uga dhaceen deegaanada kale ah lobeymukad iyo natira oo ku teedsan webiga omo ee xadka u dhexeeya kenya iyo etoobiya ilaa iyo hadda waxaa la la'yahay labaiyo labaatan kalluumaysato kenyaan ah halka la xaday shan iyo toban doon ayaa lagu yidhi war ka soo baxay taliska booliska gobolka turkana ee dowladda kenya waxa ay intaasi ku dareen in lasoo badbaadiyey lix kalluumaysato ah oo ka tirsan qowmiyadda dasenej ee etoobiya kuwaas oo iyagoo badqaba dib loogu soo celiyey dalkooda wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda kenya ayaa shaaca ka qaaday in ciidamo dheeraad ah la geeyey xuduudda ay la wadaagaan etoobiya uuna xukuumadda adhis ababa la yeeshay wadahadallo nabad loogu soo dabaalayo bulshooyinka ay diriirtu dhex martay ilaa iyo hadda lama oga halka jaan iyo cirib lala aaday laba iyo labaatan kalluumaysatada kenyaanka ah ee lagu afduubtay dagaalada ka dhacay xadka u dhexeeya etoobiya iyo kenya waxaana laga cabsi qabaa in dagaallo ay mar kale dib uga soo cusboonaadaan halkaasi